بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه قال لي هذا إيه هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاجنا كسور دوين الله وزيك وزارة مدح طويلة حبس علي حاج حصر وإن مدى ذلك ينجيسك howlo shaqo oo qarankan uu leeyahay oo muhima ugu maqnaa runtii dalkaasi ingiriiska hawshaasina sidaan la soconno uu aada ugu soo guulaystay hawshaasi oo ahayd labdabarka dalkeenna iyo sidii ummadeenna gudaha iyo dibaddaba ay qayb uga qaadan lahaayeen dhismaha waddooyinka dalka oo ah kaabo dhaqaale kaabo horumarineed oo dalkan uu ku taamayo mustaqbalka inuu insha allah u gaadho waxaan si sharaf lean ugu soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo faahfaahin naga siin doona muddadii u joogay dalka ingiriiska iyo hawlooyinkooda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان وزيرada iyo xildhibaanada iyo bulshada reer Soomaaliland halka isugu timi iyo inta kale meelaha kala kala socotay ka daawanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatu llaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay subxaana watacaala mahadi weeye haddii ilaahay subxana watacaala nabad qabbi usoo nabad celiyey waxaan ku maqnaa sidaa ka warhayseen qaadan ururintii wadooyinka aan ka wadnay u k dalka u k aan ka wadnay qaadan ururintii wadooyinka wadada cergaaba ugu dheer tahay sidoo kale waxaan personally u tegay jaamacada wax ka dhiganayey marka jaamacaddeydan alxamdulilah waa ay soo dhamaatay wadooyinkana waa laga yaabaa inta badan dadku inay kala socdeen wadadii celigaabo qaadan ururintii aan uga samaynay london dadka reer london ama reer u k guud ahaanba waxay ku qaabileen dareen aada u fiican waxay nagu qaabileen dareen farxad iyo reerayn iyo wadaniyadii ku dheehan tahay waxaanay habeenkii u horreeyey ogolaadeen ama ballan qaadeen lacag boqol iyo toddobiyo konton kun oo giniya iyo weliba saddex boqol oo kun oo qolo ganacsato ay ballan qaaday oo doolar waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in gobollada marka loo gudbana sidii nooga muuqatay dareenkooda ee ay noogu ballan qaadeen oo noogu yeedheen in intaan in ku dhow laga laga keeno gobollada waxaan kaga imi hawshii nooca ahayd guddigii wadooyinka ay la shaqaynaysay oo ay wasiiradii ugu horreeyeen wasiirkii gaashaandhiga iyo wasiiru dawlihii waxa weeye maaliyadda iyo xubnihii kale guddiga oo markay dhameeyaan u k goboladeeda usii gudbi doona insha allahu tacaala u gudbi doona dalka kale jaarka europe scandinavia specially u gudbi doona oo soo wada mari doona insha allahu tacaala wixii suurtagala ay suurta gasho inay tagaan markaa wadooyinku sida ka warhaysaan marar badan la sheegay waa halbowl waxaynu u baahannahay inaynu jidadka samaysano oo isku xidhanno suurtagalla maaha dalku inuu horumaro haddaanu lahayn infrastructureka waxa loo yaqaano oo ah kaabayaashii dhaqaalaha oo ay kow ka tahay wadooyinku sidoo kale madaarada laynooga imanayo laynooga soo gelayo dekedaha aynu wax kala soo degayna wax ka dhoofinayno noloshu saalix maaha oo suurtagal maaha in dalku horumara haddaanu infrastructure lahayn marka sidaa darteed wadooyinka ay dowladdu bilowday oo ah siyaasaddii madaxweynaha oo ay tahay laga wado dalkao dhan laga wado meelo badan runtii dadaal badanna laga laga sameeyey wax dawladdu bilowday iyo wax bulshadu is abaabushay oo ay isu abaabushay inay waxa weeye wax qabsadaan dawladduna ay isku garabtaagtay inay wax la qabato way awoodeenna wayartay dhaqaale laakiinse waxaynu leenahay haddaynu dadkeennu isku isku tiirsadaan oo isu tagaan awoodda ugu weyne waa bulshada hadday bulshadu isu tagto oo wax isu geysato waxbaynu qabsan karayna ma aha dhulka inaga dayaxan wadooyinku keliya wax badan baa inaga dayaxan laakiinse waxa fiican innu maalinba meel xooga saaro maalinba mid bilowno maalinba yani mid isugu tagno siday u kala muhiimsan yihiin insha allahu tacala aynu horumarino kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaanba adeegyada bulshada kala duwan dowladdu iyadoo sidaa ka duulaysa oo siyaasadda madaxweynaha ku salaysan ayaa la bilaabay markii madaxweynuhu uu la wareegay maamulka waxa weeye boqolkii cishe u horreysay waddada boorame oo ay reer boorame is abaabuleen oo ay ka shaqaynayeen ayaa madaxweynuhu boqolkii u horreysay afar kilomitr si a ogeedaan dhagax dhigay ilaa maantaoo la soo gaadhay inay dhammaatay sidoo kale wadadan wajaaleya isku xidha ee waxa weeye kala baydh hooyadana dabadeedu madaxweynuhu dhagax dhigay iyaduna way socotaa meel fiican bay maraysaa ee sida ka horeysayna laga yaaba in in badani kala socoto saxaafadda waxaanu waa sideed iyo toban kilomitr waxaanu ugu talagalnay ee waa qorshihii ku talagalka laakiinse mar walba dawladda diyaar waa inay dhammaystirto haddii la waayo qorshaha ku talagalka sidiisi uu noqon waayo ku talagalku waxaa tobanka toban kilomitr inay samayso dawladdu laba kilomitrda dawladda hoose ee waxa weeye waxaanu isla qaadanay reer gabiley lix kilomitr waxaan ugu talagalay ganacsatada iyo reer wajaale xoololeyda inaanu ka rays garayno wax naga soo dhex gashay hawsatan way noo dihin yihiin oo may diidin waanu ka sugaynaa waananu ku rajo weynahay aadna waxaan ugu kalsoonay insha allahu tacala inaanu ka heli doono waddadaa waxaan rajaynayna insha allahu tacaala waxaa naga qabiyooba inaanay ka soo bixin lixdaa kilomitr oo aanu bulshadii la sugayno iyo ganacsatadii oo aan rajaynayn insha allahu tacala aanu ka helo haddii hore ay u soo bixi weydana mar walba dawladdu go-aanka ay qaadatay ee ku qaadatay inay dhisto waa lagu dhamaystiraya insha allahu tacaala hadday tahay waddooyinka kale ee socda ee ay ugu yacni dhaadheer yihiin waddadan burco iyo oodweyne iyo waddada tan waxa weeye meesha la yihahdo hargeysa iyo salaxley oo runtii dadaal badan la geliyey specially waxaan aad iyo aad iyo aada ugu mahadnaqayaa guddiga salaxley iyo deegaanka salaxleyba dadaalka ay geliyeen ee ay bilaabeen ee ay dhowr iyo toban kilomitr ku sameeyeen sidii aanu uga ballan qaadnay guddiga ee uga ballan qaadnay goobtii laga samaynayey ilaa iyo intay salaxley gaadhayso waanu kala shaqaynaynaa waanu mar markii yani walba ee ay suurtagal noqotaba waanu bixinaynaa shan kilomitr oo horeaanu bixinay shan kalena waanu u ballan qaadnay markay intaa hore dhameeyaan tii hore ay ku mashquulsan yihiin dad badan baa si xun u fakerayoo le kuwaasaa laga jeestay mid laga jeestay ma jirto mid walba waa la samaynaya mid walba ilaa ay dhamaystiranto annagaa xilku naga saaranya annagaa awooddii waxa weeye yani awood meelayna dhigtaba annagaa mas-uuliyaddii qaranka naga saaranta oo dawladday ka saaranta oo anna waxnay wasiirkii qaabilsanaa ilaa intay dhamaystiran dhamaystirmaysan awoodi waxay noo saamax weyda mooyaane waddo walba waanu ku taamaynaa waana dhamaystirayna insha allahu tacaala waa laga yaaba waddooyinku inay wakti qaataan oo wax maaha degdeg ku dhammaanaya waa laamiyo waxa la dhigaya sidoo kale waa ogtihiin waddadan berbere iyo hargeysa isku xidha ayaa muddoba inaga waxaweye dayactir u baahnayd waxaa laga yaabaa in muddo dadku sugayey dayactirkii lagu samaynayey dayactirkiina waxaan filaya hadda inuu dhowdhow yahay sidaan warka kaga hayo oo uu meesha la yidhaahdo waxa weeye lafarug eriyadeeda marayo oo berbere uu kusii dhow yahay iyadoo aanu dayactirka casreynay oo aanay ahayn yani sidii hore ilaami cusub la dhigay oo la duldhigay in badan oo ka mida ma aha yani waddadoo dhan laakiinse sidii ay u kala jilecsanayd saddex qaybood baan noo qaybinay a iyo d iyo c meeshii ugu darayd waxaanu saaray lakab weyn oo adag meesha kalena waxaanu goobtii waanu buuxinay sidoo kale lakab baanu saaray khafiifo intii awooddu noo saamaxayse ama injineeradu nagula taliyeen meelaha yani iska adag ee aan dhibaatada qabin laakiinse god ka dilaacay godadkii baanu buuxinay ilaa iyo berberena waa wadayna insha allahu tacaala waddada boorame iyo isku xidha waddada isku xidha oodweyne iyo burco waxaan arkayay dadka qaar internetka aan arkayey si qaldan uga turjumaya waddada oodweyne iyo burco isku xidha mudday wadeen dadka reer sogdheer baa waday oo ku caana inay dadaalaan oo ay wax isku darsadaan ayaa dadaal badan runtii sameeyey odayaashii special horumarinta sogdheer aad baanu ugu mahad celinaynaa laakiinse dareenka dadka sida qaldan u turjumayahda waddadii oodweynea laga tegey ama waddo kalaa lagu gowracay waa dareen qaldan waddada ood weyne ilaa iyo burco inta ku baxaysa jayga wixii ay soo qiimeeyeen waanu bixino way naga qaadeen qalabkiina waanu siinay waa jayga waxa weeye carakaawada waxaanaanu yidhi marka carakaawadaa dhamaystirtaan waxay marayeen markaa waxaan filaya dhowr iyo toban kilomitr lixdanka yani afartankaa kilomitr in ku dhow waanu bixinay marka dhamaystirtaan ee isku xidhaan ayaynu ka wada shaqayn doonaa marba idina waxaad soo heshaan annaa waxaan soo helno sidii laami daamirka iyo jayga loo saari lahaa waa marka garownkii hoose la garaaco ee la isku xidho ee la dhamaystiro oo iyada lafteedu suurto gelinaysa ilaa hadda ceelxumo la sameeyey inaanay waxa weeye istaagin gaadiidku oo meelihii ay gelayeen iyo dhibaatadii maantaba ay ka fursanayso waddada cerigaabo waa himilo uu qaranku leeyahay oo iyadu u baahan laxaad intaa ka badan sidaa in badan xaafadda ka maqasheen waa dalkeenna boqolkiiba afartan wax ku dhoweeyey sideed iyo soddon point four baa lagu qiyaasaa dalkeena yani intii ugu waxa weye marka loo la eego la yidhaahdo ha loo qaybiyo laba wax yar baa ka dhiman fifty percentkii waddada noocaas waxay u baahantay runtii ee, marka laga hadlayo laleeyahay wax yar baa ka dhiman intan iminka soke ee sanaag aan ahayna dee yani marka lagu daro waxa laga yaaba inay foodhigii kaba badataba waddada noocaasi waxay u baahan tahay runtii tacab bay u baahan tahay waxaase aan aaminsanayn inaynu qabsan karo waxa dawladdu si ay ogeedeen kharash ee waxa weeye ma ahayn yani laab la kacay lowsa kuma taagin bajetka loogu daray waa si aanu eh, baarlamaanka u gudbinay waa si afarta milyan ee doolar loo baaskireeyey afarta milyan ee doolar waa bajetkii dawladdu yani intii qaybkii yani markaa loo suurtageliyey sidoo kale intaan qaadhaankan aanu wadno la weydiin bulshada waxaa la saaray dadka dawladda u shaqeeya nin madaxweyne ilaa askari laba milyan iyo bar baanay noqotay kharashkii lixdaa milyan iyo barkaa dawladda qorshaysay waxaananu sidoo kale u daray qalabkii oanu sayno u daray waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacala committedna ku nahay ama ku qanacsannahay inaanu boqol kilomitr samayno dawladdu sanadkan soo socdaba haddii allah awooda la ogolaado ee inta kalena kharashyadan hadda aanu ururinayno ee bulshada ka ururinayno ayaanu rajaynayna inay qayb laxaadla ka qaadato hadday sanad iyo laba inoogu dhammaan weydo waxaan isleenahay wadnaan saddex sanadood iyo idinla dhaafsan haddii allah awooda la ogolaado ee waddadaasna waa waddada halbowlaah waxaanu u baahan yahay dalkeenu inaynu dhammaanteen inaynaan isberbereeriyin oo isku masayrin oo odhan waxa weeye heblaayaa la sameeyey hebel baa la sameeyey kii la sameeyaaba waa dalkii kii wax laga qabtaaba waa dalkii baahiyuhuna way yani iyo iyo prioritiga ama muhiimadduna waa kala leeyihiin ma aha meesha prioritiga leh gobolladii dalka ee lixda ahaa waa gobolka keliya aan laamiga laamigu tegin laamiga ku xidhnayn marka laga tago boran oona markii hore tegi jirin laakiin hadda dhammaystirnay ee lixdii gobol yani inay isku xidhmaan saddex iyo labaatankii degmo way inoo dhiban yihiin degmo walba in lagu soo xidho in ee lagu soo xidho gobolladii si network iyo waddooyinku isugu xidhmo waxaanu insha allahu tacaala samayn doonaa soo bandhigi doonaa qancin doonana insha allahu tacaala in badan oo wanaagga jecel ee waxa weeye daraasadii waddooyinka ama waxa la yidhaahdo road network daraasadeedii ee isku xidhayay qaabka waddooyinku isugu xidhmaya insha allahu tacaala oo dhammaystiran oo istaraatiijiyadeedii leh wakti dhow iyo wakti dheer mid walba wax la qabanayo aada iyo aad waa mahadsantiin assalaamu calaykum dhammaantii waa idinka jawaabe waxbaa idin joogo wajabada nin walba su-aasha adduunyada idin ku jawaabe macnaha idin joogo waa ukaadi horta ukaadiya macnaha idin siinaya ukaadiya socood wax xaga ka qabdan waay
intii aad dalkaasi joogtay ma jiraan kulamo aad la qaadatay madaxda wadankaasi se maxaad ka wadaashan haddii aad la kulanto maya walaal ma jiro waxaan ahayn eh, kulankii aanu kula kulanay anigii wasiirka khaarijigu wasaaradda khaarijiga special wasiirkaas ka qaabilsan kaana waxaan talaya wasiirkii qaabilsan ee khaarijiga iga warramay oo hore warbixin uga bixiyey sidan saxaafadda kala socday Eh, laakiinse ma ii qorshaysnayn eh, dowladda ingiriiska kulamo eh, waxay qorshaysnaa sidan halkan markaan sheegayba kaamba waxbaa ka sheegay waxbarashadeedii aan u baxaya gaarka ahayd iyo wadooyinka iyo ololaheedii matinka sicid gaaraan la kulmay
maxay ku bedeleysaa shahaadada marka soconaankii aad qaranka ku shaqeynaysaa waa la- dee waxba wax- wax gaara ka bedeli mayse qofku markuu aqoontiisu korodho waxaa laga rajaynaya markastoo aqoon aad wax barato inay waxa wixii aad qabanayso inay sii wanaagsanaadaan marka waa cilmi yani cilmiguna mar walba wuxuu ku suurta gelinaya in aad yani eh, eh, awood intii ka badan u yeelato iyo aqoon intii ka badan u yeelato shaqadaasi so wax gaara Waay. Naam.
waxaan ku weydiin doonaa su'aalo yar oo sugan mid dalka dibadiisa intaad ka maqleen Waay.
waxaad soo dhisatay dalka isla markaasina dalka gudihiisa waxaa ka sii dhacay khilaafyo badan iyo burburbadan hadday noqoto baarlamaanka hadday noqoto xisbiga muxaafidka ay kusan tahay hadday noqoto xisbiyadii mucaaradka oo lagu tilmaamay inay gacanta la leeyihiin ama xidhiir la leeyihiin soomaaliya xisbiyadii mucaaradka oo ku baaqayna shir qaran qaban doonaan miyaane ayaan daka lagu tilmaami karin in dadka qaarna ay dalka dibadiisa ka soo dhisaan gudihiina u dhowdoo sii dumo
Eh, waa la baahsan tahay horta wixii khilaaf ka hee yimaadaa somalilan waxay caado u leedahay inay ku xalisho eh, dariiqeeda ku xalisho ku xalilato cidna isuguma timaado u n uma timaado dowladana uma yimaadaan somalilan iyada xaliyaan ma anse maqal khilaaf laf- lafjaba siyaasada ma weydo fikrada in la- waxa weeye laisku khilaafo khilaaf laf- lafshabahoo maanta layna kala hayaa ma jiro idinku kor ha u qaadina way saalanta wayska dhamaatay waan ka jawaabay xilaafka xisbiga eeda kulmiye waa xisbi ku caana dimuqraadiyad waa xisbi ku caana in badan soo jiray waa xisbi qoorh badan ay joogto meel qoorh isugu tibina lama waayo eh, waxa weeye tartan iyo afkaar iyo wax kala duwan lama waayo marka wax mushkiladoo ka taagan maanta xisbiga iyaga ba ma ma ogi Eh, waxaana rajaynaya insha allahu tacaala inuu guuleysto jawaabtana ku boogi adiga su damay
sidaad marar badan ka sheegay saxaafadda lacagta wixii bulshadu ay bixiso waxaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala afar dariiqba iyadoo cad baa lagu soo bandhigi doonaa aan meedmadow lahayn waxaa lagu soo bandhigi doonaa websayteka shilin kastoona soo gala shilin kastoo baxana saddexdii biloodba riboodka internet auditka la ka muuqan doono ee ka akriso insha allahu tacaala number one number two waxaa insha allahu tacaala lagu soo bandhigi doonaa qorshaha ay soo gudbiyaan ee guddiga u soo gudbiyaan wuxuu noqon doonaa lifaaq la socda waa qorshaha wada waddada la samaynayo ee ay soo gudbiyaan injineerada iyo iyo maareeyuhu ee u soo gudbiyaan guddiga ee loo ogolaaday wuxuu noqon doonaa lifaaq la socda isaguna lagu soo bandhigo haddii allahu wada la ogolaado number saddex dawladdu waxay leedahay xisaabaad waa laga yaaba inaad tarjumad qadan ka bixisaan dawladdu waxay leedahay nidaam xisaabeed oo ay sanadku markuu dhawa- dhammaado baarlamaanka ugu gudbis- ugu gudbiso xisaabteeda sidii caadadu ahayd ee hore labadii sane hore loogu gudbiyey baarlamaanka waxaa loo gudbin doonaa xisaab celintii dawladda iyadoo ku jirta loo gudbin doonaa baarlamaanka waxaana gudbin doonaa cidday qusayso kaafkaas waxaanu ku soo bandhigi doonaa wadooyinka kulabadooda iyo iyo- iyo qorshayaashooda waxaanu ku soo bandhigi doonaa mar walba meesha mara jooga iyo qorsoon aad mahadsantihiin